yatalakhasu ma ruqsaysanayo alcaasi kii ku caasigaroobay bisafarihi safarkiisa wadalika mithaal kaabiqin waa addoonkii fakaday ee ka dhuntay sayidkiisii wanaashizatin iyo naagtii ninkeeda ka carartay ee falow anshaa haddii uu bilaabo mubaaxan safar bannaan uma intaa dabadeed jacalahu macsiyatan macsiya uu ka yeelo falaa tarahusa wax ruqsaysii uma sugnaanin fil asaxi asax haddaan qabanno ee walow anshaa-u haddii uu bilaabo caasiyan isagoo caasiya ayuu bilaabay safarkii uma taaba markaasuu toobad keenay fa munshi'un mid bilaabayo weeye lisafari safarkii min xiini tawbati towbada waktigeeda laga bilaabo mid safarkii bilaabay weeye waxa uu leeyahay sheekhu qofka caasiga ah ee safarkiisa ku caasigaroobay ma ruqsaysanayo oo ruqsooyinkii u bannaana qofka musaafirka ah isaga uma bannaana oo kaa safarkiisa ku caasigaroobayna waa addoonkaa sayidkiisa ka baxsadee ka dhuuntay iyo gabadha naashizada ah ee amardiidada ninkeedii ku samaysay ee ka fakanaysa iyo kii dhuljiifka ahaa ee waddada goynayay iyo kuwaas weeye maxaa yeelay dee ruqsaysigan waxa loo sharciyeeyey in loogu kaalmeeyo qofka qof caasiyana looma kaalmeeyo waxaa kaloo la yidhaahdaa alrukas laa tunaatu bilmacaasi waxyaalaha ruksooyinka laguma xidhiidhiyo macaasida halkaa waxaynu tilmaannay in cisyaanka safarkuna uu saddex u qaybsamo mid waxaa la yidhaha caasun bisafar midna waxaa la yidhaha caasun fi safar midna waa caasun fi safari bisafar marka caasun bisafar waxa weeye waa qofka ku caasigaroobay safarkan iyo socdaalkan oo waxa weeye kuwanu inoo miithaaliyey waxaa la yidhaha caasun bisafar yacni safarka iyo socdaalkaasuu ku caasigaroobay midna waxaa la yidhaha caasun fi safar oo masalan safarkiisani safar hagaagsan oo hor ilaahaya ayuu ahaa laakiin safarkii dhexdiisii ayuunbuu cisyaan ku sameeyey ama gabadh uu ku kubsada ha ahaato ama xoola uu ku dhaca ha ahaato yani cisyaan iyo macsiyu dhexdiisii ku sameeyey marka waxaa la dhaha kaa caasun fi safar yani safarkii dhexdiisii ayuunbuu cisyaanka sameeyey midna waa caasun fi safari bisafar marka hore safarkiisu iska caadi buu ahaayo safar caadiya buu ahaa safarka dhexdiisiibuu markaa cisyaan ku sameeyey cisyaankaasina waa mid ku tacalluqa safarkii oo safarka lafdiisii buu u leexiyey macsiyo inuu dhuljiifeeyo ayuu u leexiyey marka waxaa la odhanaya waa caasun fi safari bisafar horto cisyaankani wuxuu dhacay safarka dhexdiisii oo waa caasun fi safari waxaanu ku tacalluqaa safarkii oo dee waa kan safarkiisa iyo socdaalkiisiba qaadicu dariiqnimo u leexiyo oo caasun bisafari markaa hadduu yahay isagu caasin bisafar ruqsooyinka looma oggola oo waa kaa uu inoo sheegay caasun fi safar hadduu yahay oo safarkiisa uu mubaax ahaa laakiin uu dhexdiisa un macsiya ku sameeyey waa ruqsaysanaya leanno safarkiisu isaga waa iska bannaan yahay caasun fi safari bisafar isaguna ma ruqsaysanayo oo waa kaa uu inoo sheegayo marka wuxuuna yidhi qofkii safarkiisa ku caasigaroobay ma ruqsaysanayo ruqsooyinkii looma ogola mithaalna wuxuu noola soo qaatay addoonka aabiqaya naashidada kaasi waa caasun bisafar wuxuu yidhi sheekhu haddii uu bilaabo safar mubaaxa dabeedna safarkii uu macsiyo ka dhigo oo wuxuu leeyahay liakhdi maksin waxaabuu safarkiisii u bedelay cashuur qaadid ama inuu gabarh ka sinaystuu raadsado ama inuu dhul jiifeeye ayuu u rogay falaa tarakusa lahu fil asaxi asax haddaan qabanno ruqsaysi ma laha xilligaa uu sidaa ka yeelay markaynu ka bilowno oo waxaa laga soo qaadaya isagoo safarka markii horraysay niyadanba ku bilaabayba waana kaynu nidhi caasun fi safari bisafari taanigu isaga asaxa kasoo dhexeeya tarakhasu waa iska ruqsaysanayaa iktifaaan bikowni safari mubaaxan fi ibtidaa'ihi waxaynu iskaga kaafdoomaynaa safarka bilowgiisi mar hadduu mubaax iska ahaa bilowgaa horumaynu iskaga kaafdoomaynaayo uu iskaga ruqsaysanaya qofka waxa uhi sheekhu ah haddii oo bilaabo safar isagoo ku caasigaroobay safarkan oo waa maxay safar macsiye markiisa horeba ayuu u socdaalay oo caasun bisafari buu ahaa ilaahay baa dabeedna wax ku soo rogayoo uma taaba uu toobad keenay oo wixii iska noqo safar caadi ah ayuu ka dhigtay fa munshi'un lisafari min xiini tawba wuxuu noqonayaa qof safarkii bilaabay xilligaa tawbada laga bilaabo mid safarkii bilaabay ayuu noqonayaa oo maxaa taa ka soo baxayaa waxay leeyihin haddii ay u dhaxayso isaga iyo halkan imika uu u socdaalay ee uu tawbada uga rogay haddii ay masaafatulqasr uhaystaan waa gaabinaya haddii kalena ma gaabinayo walow iqtadaa hadduu ku xidho bimutimin qof dhammaystiraya laxdatan ilbiriqsi ayuu ku xidhay lazimahu waxaa ku waajibaya alitmaamu inuu dhammaystira ayaa ku waajibaya waxay dhahan shuruudda waxaa ka mid a yani ay leedahay gaabintu an laa yaqtadi'a bimutimin fii juz'in min salaatihi waa inaanu ku dayanin ama aanu ku xidhanin qof dhammaystiraya juz salaada ka mida waa inaanu kaga xidhanin juz salaada ka mida waxay uga jeedaan haddaad xataa ku xidhato oo markaad allahu akbar tiixday sidaad dhamaystay uu salaamo naqsado juskii ugu yaraa ayaad kaga xidhatay salaaddii markaa waad dhammaystiraysaa hadduu nin dhammaystiraya kaga xidho qof dhammaystirayo musaafira ama mid muqiimuhunnigi walow ilbiriqsiba ha ahaatee lazimahu litmaam yani waxaa ku waajibaya inuu salaadii dhammaystiro xadiidi axmed uu leeyahay oo sanad saxiixana ku soo arooray ayaa ibnu cabbaas laga wariyoo la yidhi muxuu yahay qofka socotada xaaladiisu ee laba ragcadood tukanaya markuu keli yahay afar tukanaya marka uu yahay mid negi wuxuuhi tilka sunna taasi waxa weeyaan waa sunna buuli markaa sunnuhu waxa weeye haddii qofka socotadaahi uu helo dad socoto ah oo uu la jamciyo waxaan leeyahy la jamaacaada hadduu helayo oo ay wada gaabiyaan saas ayay samaynayaan haddii kale oo aanu helaynin cid socoto ah oo iyagoo wada gaabinaya ay isku jamacsadaana dadka muqiimiinta ahee negi ayay la jamacsanayaan waanay dhammaystirayaan walow racafa haddii uu gororo alimaamulmusaafiru imaamkii musaafirkaha ayaa gororay sanka ayuu dhiig ka yimi wastakhlafa wuxuu dabeedna isku beddelay mutiman qof dhammaystiraya atama almuqtaduuna kuwii ku xidhay way dhammaystirayaan wakadaa waxaa kuula mida low caada alimaamu imaamkii hadduu soo noqdo waqtadaa bihi uu ku xidho taasina waa kuula mid waxau leeyahay sheekhu haddii uu gororo imaamkii socotada ahaa dad socotaa ayaa istukinayey dabeedna imaamkii ayaa sanka u dhiig ka yimi ama waa xadaday oo weysadii ayaa ka jabtay wastakhlafa mutiman wuxuu dabeedna khaliif ka dhiguu isku bedelay ilaa imaamka hadday salaadu wax ka noqoto waxaa laga maarmaanaya inuu qof gale uu isku bedelo uu meeshii soo taago mid isagu dhammaystiriya oo dadkii ku xidhnaaya ama mid kaluu meelahanba ka soo qabtay atama almuqtaduuna bihi kuwa ku xidhani way dhammaystirayaan way dhammaystirayaan leannao imaamkoodii ayaa noqday mid dhammaystiraya oo waxaanay yidhaahdaan sida raajixa ah yani hadd wuxuu leeyahy haddii ay niyoodaan inay ku xidhaan haddii aanay niyooninna waa fula mid oo khilaaf ayaa jira odhanaya masalan markay sidaasoo kale imaamka ku dhacda ee uu khaliif sameeyo mac yani niyat liqtidaa bilkhaliifa ma ma lala imanaya mise lala iman maayo marka waxay yidhahaan qowlka raajixi waxa weeye inaanay waxba waajibaynin mar haddii aynu xataa qowlkaa ku soconno dee xugun ahaan bay muqtadiin ugu noqonayaan marka way dhammaystirayaan waxa kaloo kuula mida buu yidhi xataa imaamkii marka hore tukinayey haddii uu soo noqdo oo uu ku xidho yalzamhu litmaam inuu isaguna dhammaystira ku waajibayo waa liiqtidaa'ihi bimutimin fii juzi min salaati wuxuu ku xidhay mid dhammaystiraya ayuu qeyb salaadiisii ka mida ku xidhay walow lazima hadduu waajiba alitmaamu dhammaystirkii muqtadiyan mid oo ma'muuma hadduu ku waajibo oo fafasada salaatuhu salaadiisi ay fasaado ow salaatu imaamihi ama imaamkiisa salaadiisi ayaa fasaaday ow baana imaamuhu muxdisan ama imaamkiisii ayaa u caddaaday mid waysala ataama wuu dhammaystiraya wuxuu ihi sheekhu haddii dhammaystir uu ku waajibo qof muqtadi ah oo ma'muuma iyo itmaam iyo dhammaystir uu ku waajibay masalan dee waaba masaladanay soo haynayo marka kaa muqiimkaa uu imaamkii isa soo khaliifiye weeye ee uu isku soo bedelo intuu isagu salaaddii ka baxo markaas ayaa salaaddii qofkii ay ka fasahaaday salaaddii itmaamkeedu uu ku waajibay ayaa ka fasaxaaday oo bimacnaa ka burtay ama salaaddii imaamkiisi ayaa fasaxaaday ama imaamkiisii ayaa muxdis u qaatay ayaa u caddaaday muxdis mid waysela atama wuu dhammaystirayaa buu leeyahay maxaa yila waa salaad uu ku waajibay itmaamkeedi markaa waa inuu dhammaystiraa walow iqtadaa hadduu ku daydo biman qof ayuu ku dayday dannahu uu malaynaya musaafiran mid socoto ah fa baana muqiiman wuxuu u caddaaday mid dhigi ow ama biman ayuu ku dayday jahila safarahu safarkiisa uu ka jaahil noqday ataamma waa dhammaystiraya ee walow calimahu musaafiran hadduu socoto ku ogaa oo washaka fii niyatihi niyadiisana uu ka shakisanaa qasara waa gaabinaya walow shaka fiiha fii niyati hadduu ka shakiyo oo fa qaala uu yidhahda in qasara hadduu gaabiyana qasartu waan gaabinaya wa ilaa haddii kale atmamtu waan dhammaystiraya qasara fil asaxi asax haddaan rabana uu gaabinaya waxau leeyahay sheekhu haddii uu ku xidho qofkii cid uu u malaynayo musaafir iyo socoto markaas ayaa wuxuu niyeeyey qasri fabaana muqiiman dabeedna wuxuu u caddaaday ninkii nin muqiimahoo negiy ayuu u caddaaday waa dhammaystirayaa horta masaladaa iyada ama wuxuu ku xidhay ciduu ka jaahil ahaa safarkiisa talow ma qof socotaaba mise maaha atama ayana waa dhammaystirayaa musaafir ba ha u caddaadee maxayla dee way kala muuqdaan musaafirka iyo muqiimku asalkuna itmaam weeye haddii uu ku ogaado laakiin musaafir ahaan ninkan inuu nin socotaa yahay tukanayaa wuu ogaa waxaanu ka shekeeyey niyadiisa yacni inuu qasri niyeyin kale markaasuu isagu niyadii jasmiyey oo uu qasri ku xidhay qasara waa gaabinayaa hadduu imaamkii qaasir u caddaado hadduu imaamkii gaabiyo maxaa yeelay dee sidaa muuqata qofka musaafirkaa xaaladiisu waa inuu qasriyo ee haddaba hadduu ka shakiye buu ihi niyada imaamkiisa qofka uu musaafirka ku ogaa niyadiisa ayuu ka shakiyey markaasaa isagoo tacliiq samaynaya wuxuu ihi hadduu gaabiyana waan gaabinayaa haddii kalena waan dhammaystirayaa qasara fil asaxi asax haddaan qabanno waa gaabinayaa hadduu imaamkiisi gaabiyo liannahu waxa uu niyeeyey waxa nafsulamarka ay ahayd ayuu niyeeyey asaxbayne taanigu wuxuu leeyahay laa yuqsir ma gaabinayo litaradudi fi niya maxaa yeelay taradud iyo shaki ayaa niyadii soo galay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilqasri qasriga waxaa loo shardiyaa niyatuhu fi lixraam inuu niyeeyo markuu xidhanayo wataxaruz iyo wataxaruzu iska ilaalin can munaafiiha wixii anfinayay niyada dawaaman si joogtaa uu isaga ilaaliyo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa yacni qasriga waxaa loo shardiyaa inuu niyeeyo isaga itmaamka iyo dhammaystirka niyo looma shardiya maxaa yeele isagu asalkii weeye oo dhammaystirku waa ku waajibaya walow yaanu niyooninbe kana isagu asalka ka baxsan oo niyo u baahan waana goorma fil ixraami waa marka uu xidhanayo marka uu xidhanayo ayuu niyoonayaa halkaa waxaan ka fahmaynaa yacni dadkan aan diinta aqoonin waxay yidhaahdaan waan soo xidhay ama safar baa ii xidhnaa qasri baa ii xidhnaa ama maan soo xidhanin inaani wax jira ahayn yani iima xidhnayn wala aan qasrinno socoto sufuran iima xidhnayn maan soo xidhan ama war jamcan galbaa soo leeyahay qasri baa ii xidhan yani qasrigu wax la soo xidha maahae markaa aada salaada gelayso iyuunbaa la niyeeyaa marka waa inuu niyeeyaa qasrinta marka uu xidhanayo wataxaruz can munaafiiha dawaaman waana inuu iska ilaaliya qofku waxaa niyatulqasri anfinaya ka hor imanaya joogta ahaan intay salaadu daaimtay waa maxay waxaas masala niyatulitmaam oo kale waa inuu iska ilaaliya dhammaystir inuu niyeeyo walow axrama haddii uu xidho qaasiran xaala kownihi qaasiran yaha mid gaabinaya uma taradada dabeedna wuxuu ku noqnooday fi annahu yaqsuru inuu gaabinayo ow yutimu inuu dhammaystirayo ow fi annahu isagu nawaa inuu niyeeyo alqasra ow ama qaama imaamuhu baa lihaalihatin u kacayo fashaka markaas ayaa wuxuu shakiyey hal huwa mutimun inuu dhammaystirayo am saahin iyo inuu sahwisan yahay atama waa dhammaystirayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu xidho qofkii isagoo qaasirahoo gaabinaya oo niyatulqasri ayuu niyeeyey markaas ayaa wuxuu ku taraduday inuu gaabiyo inuu dhammaystiro miyaad dhammaystiraysaa miyaad dham gaabinaysaa atama buu leey waa dhammaystiraya ama wuxuu ku taraduday uu ka sheekeeyey inuu qasri niyeeyey iyo inaanu niyeynin markaa taana wuu dhammaystirayaa markaaba ha xasto inuu niyeeyo liannahu salaadiisii qayb ka mida ayuu isaga oo ka shakisan tamaam uu ku gutay ama imaamkii ayaa wuxuu u kacay buu yidhi mid saddexaad ragcad saddexaad markaasuu ka shakiyey wartalo miyuu dhammaystirayaayo sidaasuu ugu kacay ragcadda saddexaad mise waa sahwisan yahay oo ragcaddan saddexaad sahwi buu u kacay atama waa dhammaystirayaa buu leeyahay imaamkiisa haba u caddaday inuu saahi yahay waa isagoo ka sheekeeyey niyada naftiisa oo kala ayuunbay ka dhigantay walow qaama qaasiru kii gaabinayay hadduu lithaalihatin ragcad saddexaad u kaco bilaa muujibin lilitmaami iyadoo aanay jirin wax dhammaystir waajibiya batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa ee wain kaana haddii uu istaaggiisaasi sahwan yahay caadda waa noqonayaa wasajada lahu sahwigaana waa u sujuudayaa wasallama waana salaamo naqsanaya ee fain araada hadduu doono an yutima inuu dhammaystiro caadda waa noqonayaa uma nahada dabeedna waa henganayaa mutiman isagoo dhammaystiraya wuxu uhi sheekhu haddii uu qofkii qaasirka ahaaye inuu gaabiyo salaada niyeeye oo u kaco ragcad saddexaad waxaanuu u kacay camdan isagoo u kasaya wax itmaam waajibiyaana ma jiro bilaa muujibin lilitmaam oo waa maxay waxyaalaha itmaamka waajibiya dee waa niyat litmaam oo kale inuu niyeeyo ama niyat liqaama iyadoo aanay jirin ayuu isaga kacay camdan batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa dee qofkii dhammaystirayey ee afarta ragcadood tukanayoo ragcad shanaad camdi isaga kacay bay la mid tahay ee haddii istaaggiisaasi uu sahwi ahaa uu ragcadda u kacay saddexaad kadibna uu xasuusto aayadda waa noqonayaa buuhi waajibaan wasajada low sahwigana waa u sujuudaya wasallama waanu salaamo naqsanayaa ee markaa uu xasuustay inuu ragcad saddexaad u kacay haddii uu doono inuu dhammaystiro isaga oo taagan muxuu yeelayaa wuxuu leeyahay ha noqdo oo ha fadhiisto marka uu fadhiisto ha istaaga dabeed mutiman isagoo dhammaystirayoo itimaam niyeysan qiilna wuxuu leeyahay mee waxba fadhiisan maayo soo noqon maayo halkaasunbu kasii wadanaya oo niyada halkaa uu ku bedelay ayaa ku filan wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa musaafiran uu yahay mid socotaa fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan ee falow nawaa hadduu niyeeya aliqaamata nagaadi fiiha dhexdeeda ow ama balaqat ay gaadho safiinatuhu doonidiisii ayaa waxay gaadhay daara iqaamatihi nagaadihiisa daarteedii atama waa dhammaystiraya waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa inuu safarkiisu daa'imo intuu qofku salaada ku jiro oo uu shaksigii gaabinta niyeeyey uu ahaado qof musaafir ah oo soconaya fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan waa inuu qof soconayo yahay bimacnaa safarkiisii uu yahay mid jooga musaafir inuu yahayda waxaan uga jeednaa qof safarkiisii uu joogo waa inuu yahay oo ama aan gaadhin meeshii uu socday ama aan niyadii bedelin diwaamu safarihi fi jamiici salaati hadduu iqaamo niyeeye buhi iyo nagaadi salaada dhexdeedii ama doon ayaabu saarnaayo doontiibaa dee halkii uu deganaa la gaadhay atama wuu dhammaystirayaa buu yihi markaa maxaa yeelay dee markaa oo iqaamo niyeeye sababtii ruksada ayaa meesha ka baxday markanuu dee nagaaday iyo markuu niyeeyey labaduba waa caynkaa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa musaafiran uu yahay mid socdaal ah oo musaafir ah fii jamiici salaatihi salaadiisa oo dhan ee falow nawaa hadduu niyeeyo aliqaamata nagaadi fiiha dhexdeeda balaqad safiinatuhu daara iqaamatihi ay gaadhaan atama u dhammaystiraya waalqasru gaabinta ayaa afdalu ka fadli badan min alitmaami dhammaystirka cala almashhuuri haddaan qabanno qowlka mashhuurkaa waa goorma waa idaa balaqa markuu gaadho halaata maraaxila saddex maalin socod wa sawmu soomka ayaa afdalu ka fadli badan min alfitri afurka in lam yatadarar bihi haddii aanu ku dhibaatoonin waxau leeyahay sheekhu gaabinta ayaa ka fadli badan dhammaystirka oo qasriga ayaa qofka u fadli badan qowlka mashhuurka haddaan ku soconno weeye waase goorma waa markuu safarkiisu gaadho saddex maalin socod oo dee dhinaca waa itibaac bay leeyihiin oo dee rasuulku waa gaabin jiray masaafada iyo weliba inagoo ka baxayna yacni khilaafka cidda waajibisay oo masala abu xaniifa oo kale ayaa waajibiyey oo yii saddex marxaladood hadduu gaadho waa waajib marka had iyo gooraalana waxay caan ku yihiin yani haddii uu madhab masale waajibiyo ka kalena wuxuu idhahdaa waa sunne khuruujan min khilaafihi yani waxa inoo ka baxayna khilaafkaa oo waxba laga yaaba bay leeyiin dee kaa waajibiyeyba inuu xaq- inuu inuu xaqiiba ku taagan yahay ka muqaabilu mashhuurka qowlka mashhuurka waxaa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay itmaamka ayaa ka fadli badan mutlaq ahaanba hayla isaga asalo isagaana camal fara badan saddex marxaladood markuu gaadha buu ina yidhi qowlkaasi haddaanu gaadhinna itmaamka ayaa fadli badan oo waana asal waxaanay leeyihin dee abu xaniifa aan ogolaynba sidaa ma dhinacaana aan ka ogolayn xukunkiisana ayagu dee waa arkaysaan shaaficiya ee waa shay bannaan bay ayagu leeyihiin sidaas ayaanay u kala fadli badan yihiin culimo fara badan oo muxaqiqiinana waxay ku tageen yacni sidii aynu tilmaamaynay safarku mutlaqu safar inuu yahay horto oo wixii safar lagu magacaabi karo un horto xagga masaafada uu ka yahay wixii safar lagu magacaabi karo in horto lagu ruksaysanay wixii aan safar lagu magacaabi karin in aan lagu ruksaysanaynin isla markaa haddii qofku wax uu galo wax safar la odhan karo inuu qasrigii waajib ku yahay lianno axaadiida saxiixa waxay tilmaantay in salaada markii hore ee la faral yeelayba ay ahayd laba laba maqribka iyo subaxo maqribkuna sidixiis u ahaa subaxuna sidiias u ahaa kuwan kalena laba laba ayay haayeen markii rasuulku sala allahu alay slam uu hijrooday ayaa faziidat salaatu lxadar wa uqirat salaatu safar markaas ayaa la kordhiyey salaaddii nagaadiga oo lagu daray laba ragcadood wa uqirat salaatu safar salaadii safarkana sideedii baa lagu sugay oo laba ragcadoodeediia marka wax itmaam la yidhaahdaa marnaba ma gelin waana xadiis saxiixa wax itmaam la yidhaha iyo dhammaystiri maba gelinba rasuulku waa gaabin jiray waana dhammaystiri jiraydaasina wax jira maaha oo waa xadiis aada u yani hooseeya saa darteed culimo fara badan oo muxaqiqiine waxay ku tegayaan qasrigu mar haddii safarkii la ictibaarinayo la helo inuu yahay mid waajiba laa junaaxa alaykum an taqsuruu min asala ayaddaa ilaahay le wax dembi idinkama haysta inaad gaabisaan yani halkan waxaad ka fahmaysaa in la gaabiyo wax dembi inaanu idinkama haysta leeyahy in la dhammaystiri karana yani taana waxay ku tilmaamaan inuu yahay qasri xagga sifada ee qasri kale inaanu ahayn waxaana si fiican uga hadlay masalada maxamed amiin ashinqiiti tafsiirkiisa adwaa lbayaan fi daxi qur'an bilqur'aan marka uu ka hadlayay aayaddaa soomka yacni rabadaan qofkii socotada ahaa ayaa ka fadli badan bu ihi afurka maxaa yeelay ee u fadli badan yahay dee waxaa ku sugan dimadiisii uu beri yeelayo iyo waktigii oo dee cibaado uu ku camirayo ficilka rasuulka sala allahu alay wasalam saasaa u badnayd wa an tasuumuu khayru lakum inaad soomtaan ayaa idiin khayr badan baana ilaahay waana goorma in lam yatadarar bihi waa haddii aanu ku dhib mudanaynin haddii uuse ku dhib mudanayo masalan xanuun oo kale ama mashaqa aanu ixtimaali karayn ayaa ku sugan afurka ayaa u fadli badan maxaa yeele saxiixayn waxaa kuso aray rasuulku sala la alay sl inu arkay nin sooman saf oo la hadheeyey markaasaa wuxuu yidhi kama mid ahaa biriga inaad soomtaan safarka haddii dhibaato muxaqaqe ay kaga imanayso qofka soomka xaaraan baabu ka noqonayaa kollaybana hadda yacni safaradeennan ay mashaqadu aadka ugu yartay ama gawaadhi la yska raacayo ama diyaarada ama doonyo yani waxa wanaagsan qofku inuu iska soomo maxaa yeelay hadhow waa ku adag tahay qofku inuu qadeeya aad bay ugu adkaanaysaa marka waxaa kuu sahlan xilligaa aanad meelaad wax ka cuntana aanad helaynin dadkii oo dhanna ay iskuwada midka tihiin ayaa wanaagsan qofku inuu iska soomo haddii kale dhibaato ayay kaga imanaysaa faslun fi ljamci bayna salaatayn waxaynu ku soo jirnay qaabkii iyo habkii ay lahayd salaada qofka socotada ahi ka wuxuu inooga soo hadlay qaybta hore sheekhu qasri oo ah salaadihii afar afar tahay oo la gaabiyo laba ragcadood min laba ragcadood laga tukado halkana wuxuu inooga hadlayaa iyadoo laysu geynayo oo laba salaadood oo isku wakti la tukanayo wuxuu ihi markaa sheekhu yajuusu waxaa banaan aljamcu kulmin iyo isugeyn bayna duhri walcasri duhr iyo casr la kulmiyo taqdiiman horumarin iyo wa taakhiiran dibdhigba waalmaqribi waalcishaay maqrib iyo cishaaina waxaa banaan markaa wlmaqribi wa bayna almaqribi waalcishaai maqrib iyo cishaaina kadalik sidaas oo kale in ayagna la jamciyo ayaa banaan fi safari tawiili safarkii dheeraa wa kada alqasiiri kii gaabnaana waa kuula mid fii qowlin qowl haddii aan ku soconno ee fain kaana hadduu yahay saa'iran mid soconayo waqtal uulaa ta hore waktigeeda hadduu soconayo fa taakhiiruhaa dibdhigeeda ayaa afdalu fadliba wa ilaa haddii kaloona soconaynin waktiga ta hore fa cagsuhu ka cagsigii ayaa fadli badan wuxuu ihi sheekhu waxa bannaan jamcin iyo in la isu geeyo duhr iyo casar oo taqdiim lagu sameeyo oo inta casarkii lasoo horumariyo waktigii duhurka lala tukado ama taakhiir in la sameeyo oo duhurkii la dibdhigo oo waktigii casarka lala tukado markaa in waktigii duurka laysuu keeno la taqdiimiyo iyo in waktigii casarka laysuu keeno la taakhiiriyo labadaasiba waa ay bannaan yihiin waxaa iyaguna la mida maqrib iyo cishaai ayaa iyaguna la mid a sidaasoo kale in lasoo horumariyaana waa bannaan tahay maqribkii maqribkii oo cishaayigiiba in lasoo horumariyo maqribka lala tukado iyo in maqribkii la dibdhigo oo cishaayiga waktigiisii la tukadaa labaduba waa bannaan yihiin waana fi safari tawiil waa safarkii dheeraa safar dheerna sidaynu soo marnay dee shaaficiye waa laba maalin socod iyo wixii ka sii badan iyaga laba maalin socod wixii ka yari waa qasiir rukaska saf musaafirkana hadiyo gorale uma ogola marka isaga jamcu taakhiirka in la dibdhigo duhurka oo casar lala tukada ayuu saxiixayn bay ku saarato oo anas iyo ibnu cumar iyo ayaa wariyey jamcu taqdiimkana markaa ibnu xibaan iyo bayhaqiyo ayaa saxiix yeelo oo xadiis mucaad iyo ay warinayaan oo tirmidina oo xasan ku tilmaamay ayay ayagana ku soo arooreen marka waa safarka dheer kadalik safarkii isaga gaabnaana ayana waa kula mid buu leeyahay fii qowlin haddaan qowl qabanoon ku soconno qowl baa isagu wuxuu odhanayaa waar safarka gaabanna qofku salaadii wuu jamcin karaa sidii uu gaadiidka dushiisaba ugu sunnaysanayay ayuu u jamcin karaa haddaba wuxuuna yidhi sheekhu haddii uu soconayo waktiga salaada hore misale waktiga duhurka ayuu soconayaa waktiga talabaadna waa degan yahay waktiga duhurkuu soconaya ama waktiga maqribka ayuu socdaalkii ku guda jiraa waktiga salaada dambe ee cishaayiga ama casarkana wuu degayaa ama tusaale ahaan oo kale dee tuulo iyo meel la degayo laga wax laga cunayo ama laga shaahinayo ayaa la tegayaa intii kalena waa socotaan fa taakhiiruhaa afdal in la dibdhiga ayaa fadli badan markaas jamcu taakhiir la sameeyo oo duhurkii la dibdhigo ama maqribkii la dibdhigo wa ilaa haddii kale oo waa maxay ma soconayo waktigii kii hore ee waa degan yahay waktigii salaadii hore ayuu degan yahay waktiga talabaadna waa soconayo socod buu ku beeyay fa cagsuhu taqdiimka ayaa markaa fadli badan inaad soo horumariso maqrib cishaaigii ama casarkii ayaa fiican yani sidaa rasuulka salaas ayaa lagu raacaya duhur iyo casarna sidaas ayaa sheekhaan ay ku wariyeen maqrib iyo cishaaina abu daawud iyo keyrka ayaa wariyey sidaas ayaana qofka socotada u fiican haddaba iyada lafdeeda haddii uu labada waktiba soconayo ama labada waktiba uu degan yahay iyadaa sidee baa la yeelaya taas waxay yidhaahdeen taakhiirka ayaa fadli badan mar haddii labada waktiba la soconayo ama labada waktiba uu degan yahay taakhiirka ayaa fadli badan maxaa yeelay waxay yidhahdeen waktiga salaada labaad wakti buu ta salaada hore u yahay xaqiiqa ahaan laakiin waktiga ta hore ta dambe wakti uma aha wa shuruudu taqdiimi horumarinta shuruuddeedu halaaatun waa saddex albadaa'atu ku bilaabid bil uulaa tii hore lagu bilaabo ee falow sallawma hadduu tukado oo fabaanu cadaado fasaaduhaa fasaadu uulaa fasada ti thaaniyatu talabaadna waa fasaadaysa wa niyat ljamci jamc niyadii ayaa isna la shardiyaa wa maxaluhaa meeshiisuna waxa weeye niyatuljamciga awalul uulaata hore awalkeeda wa tajuusu fii asnaa'iha dhexdeedana waa ku bannaan tahay fil adhari adhar haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu haddaba shuruudda jamcu taqdiimku markaaad soo horumarinayso cishaai ama casar aad soo horumarinayso shuruuddiisu waa saddex albadaa'atu biluulaa inaad salaada hore ku bilowdo oo aada duhur hor tukato oo aada maqrib hor tukato waa inaad salaada hore ku bilowdaa maxaa yeelay waktiga salaada horaa leh tan labaadna taabicayuunbay u tahay haddaba hadduu casarkii hor tukaday isagoon duhurkii tukan buu casarkii tukaday ma ansaxayso ee markuu duhurka tukadaabuu ayuu ayadiina soo celinaya hadduu jamc doonayo siyaastii leegweyn hadduu cishaayigii horraysiiyana maxaa yeelay taabicu kama hormaro matbuuciisa wax raacaya ku raacaya kama hormaro marka wuxuu yihi sheekhu haddii uu labadoodiiba wada tukado isagoo tii hore ku bilaabay markaasaa waxaa caddaaday fasaada tii hore fasaadkeedii baa caddaday inay fasaaday oo maxaa ku dhacay dee shardi buu ka tegey ama rugni buu ka tegey tii hore ah sidaasay ku fasahaaday fasadati thaaniya ta labaadna waa fasahadaysaa maxaa yeelay dee shardigii ahaa inta hore lagu bilaabo ayaa meesha ka baxo tii horean dee ku bilownayn oo meesha ka baxday tii horean meesha ka baxday markaa fasaadkeedana waxaa looga jeedaa oo fasadati thaaniya tii labaad waa fasahaday wuxuu uga jeedaa waxa buray inay casar ama cisha ay noqoto ee asalkii salaadu ma burin ee naafile ayay markaa isaga noqonaysaa waxaa kaloo markaa iyana shardiya buu yihi niyatuljamci inuu qofku niyeeyo jamac si ay u kala soocmaan dee taqdiimkan iyo soo horumarintan aada soo horumarayseed casar ka soo raraysa waktigiisii ama cishaay aad ka soo raraysaa taqdiimkaa sharciga ah iyo si ay u kala soocmaan mid aad ama sahwin u samaysay ama aada u samaysay ciyaarba maxalka haddaba niyatuljamciga meesha aad ku niyoonaysaan waxa weeye ee fadliga awal uula ta hore salaada hore ee duhur ama maqrib awalkeeda waa inaad niyeysaa kasaa'ir almanwiyaati bay leeyi waxyaala la niyeeye kalaba la mid oo in laga markaa horaysiiya ma banaano wa tajuusu fii asnaa'iha fil adhari laakiin dhexdeeda way bannaan tahay dhexdeeda salaadii hore isagoo ku jira dhexdeeda inuu jamac niyeeyo waa iska banaantay waa lixusuulilqaradi bidalik dee ujeeddadii ayaa ku xasilaysa kaa taanigu wuxuu leeyahay laa yajuusu ma banaana qiyaasan cala niyati alqasri sidii niyada qasriguba ay ahayd ee haddii aan dhexdeeda aanay u bannaanayn adigoo itmaam xidhay inaad dhexda ka beddeshaa sida aanay kuugu bannaanayn ayaanay tanna kugu bannaanayn adigoo salaadii galay oo ku dhex jira inaad niyooto tii kalena inaad la jamciso maxaa yeele jaamica ka dhexeeyana waxay leeyihin labadooduba waa laba ruqsoo safar waalmuwaalaatu xidhiidhin ayaa la shardiyaa bian laa yatuula waa inaanu dheeraanin baynahumaa dhexdooda faslun kala saar waa inaanu dheeraanin ee fa in taala hadduu dheeraado walow bicudrin cudurdaarba ha ahaadee wajaba waxa waajiba taakhiiru thaaniyati ta labaad in loo dibdhigo ilaa waktihaa waktigeeda in loo dibdhigo ayaa waajib ah walaa yaduru waxbana yeeli maayo faslun yasiirun kala saar yari waxba ma yeelayo wa yucrafu tuuluhuna bilcurfi caadada iyo sida dadka yacni ay u yaqaanaan ayaana lagu garanayaa wuxuuhi sheekhu waxaa la shardiyaa oo shardiga saddexaad yahay almuwaalaad yacni inuu xidhiidhiyo labadii salaadood oo aanu fasliga iyo kala saarku dhexdooda aanu dheeraan markuu duhur tukado waa inu casar raaciya markuu maqrib tukado waa inu cishaa'ina raaciya maxaa yeelay jamacan la jamciyey ayaa wuxuu ka dhigayaa salaad keli ah marka waxaa waajibay in la xidhiidhiyo sidii ragcadihii salaadaba ay waajibka waa idin loo xidhiidhiya waxaanay leeyihiin dee salaada dambe taabic ayay u tahay toore taabicana lagama fasliyo matbuuciisa iyo ku raacayo sidaa darteed ayaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa weliba fiican oo ma'huura bay yidhaahdeen inaan rawaatibtii qofku samaynin oo aanu dhexdooda sunnaysanin ee isku xidhiiriyo riwaaya bukhaariga ku jirtayna waxay ahayd oo tilmaamaysay maqrib iyo cishaai rasuulku sala allahu calay wasalam uu kulmiye walam yusabbix baynahumaa maanuu tukanin dhexdooda waxaana lagu garanayaa buuhi sheekhu quulka yacni walaa yaduru hadduu dheeraado bu yihi markaa cudurdaar hadduu dheeraado faslig wixii kala saaray walow cudurdaar baadoo sahwi iyo miyir doorsan iyo wax ku dhacayba ha ahaadee masalan intuu tii hore tukaday jamacna waa doonaya ayaa dabeedna waxbaasoo kala dhex galay wixiina waa dheeraaday walow wacasi cudurdaarba ha ahaado ilow ama miyir doorsan waxaa waajiba talabaad in loo dibdhigo ilaa waktigeedii maxaa yeele shardigii jamaca oo ahaa muwaalaad iyo xidhiidhin baa meesha ku baxay walaa yaduru faslun yasiir buu ihi kala saar yarina waxba yeeli maayo haddii fasliga iyo kala saarkaasi uu wax yar yahay waxba ma yeelayo haddaba inteebaa la odhanaya waa fasli dheer ama waa fasli gaaban wuxuu leeyahy waxaana lagu garanayaa duulka fasligu leeyahay iyo gaabnidiisa bilcurfi curfiga ayaa lagu garanaya yacni waxay dadku u yaqaanaan fasli dheer fasli dheer buu noqonaya wixii wax gaaban loo yaqaanana mid gaaban buu noqonaya maxaa yeele waxay leeyihin wax daabida oo yacni koobaya fasligaasi yani waxaa kala saaraya sharciga iyo luqada midna laguma hayo wixii caynkaasana een sharci iyo luqatoona daabid loogu haynin yurjac ila alcurf curfigaa loogu noqdaa misala xirziga iyo qabdiga iyo xagga zaka sariqada oo kale marka qofka gacanta lagu goynayo waxaa shuruudda ka mida maalka uu xaday an yakuuna muxarazan fii xirzi mithli maal lagu ilaaliyey inuu yahay waxa la midka halka lagu ilaaliyo marka haddii dee magaalada oo dhami markaa shay quroo la leeyahay kaas ayuunbaa xirzi ah oo meel kasta iyo wakti kastaba kaasunbaa xirzi ah oo qofka kala baxaana uu noqonayaa qof xirsigii kala baxo lagu goynaya kaankaa kala bixinina la odhanayo xirsi kalamuu bixin ma jire ee waa wixii dadku ay u yaqaanaan xirsi ayuunbuu u noqonaya hadday halkaa miiska maqalkaa yare miiska hoostiisa uu yahay kaasuu noqonaya haddii mee qasnad uun bahasha lacagta lagu ilaaliyo qasnadaasunbuu noqonaya wixii xirsi loo yaqaano qabdiga oo kale isaguna waa la mid oo xagga baycu inooga iman doona insha allahu subxaana yani wixii la kala jisay la kala qibdoonaya gacanta lagu kala dhigaya ixyaha isaguna lamid a wixii caada ahaan la odhan karo yani ixyo ayuu u yahay waxaa la noolaynayo waa lagu mulkayaa dhulka walilmutayamimi kii gebagabaysay waxa u sugnaaday aljamcu jamcinaya u sugnaaday cala saxiixi kii mutayimika gebagabaysanayay walaa yaduru waxbana ma yeelayo takhallulu talabin khafiifin doonid fudud soo kale dhexgelitaankoodna waxba ma yeelayo waxau leeyahay sheekhu qofkii gebagabaystay waxa u sugnaaday aljamc inuu jamciyo ayuu leeyahay laba salaadood ala saxiix qowlka saxiixa haddaan qabanno sidii qofkii weysaystay ay ugu baahnayd ee ay ugu bannaanayd baan le qofkii weysaystay ayay ugu bannaantay qofkii gebagabaystayna inuu jamac sameeyo markaa waxbana ma yeelaya buu yidhi dalaba khafiifahoo fudud dalab khafiifa yacni doonid uu biyo doonay ilan waxay leeyihiin shafciyi waataynu ku soo marray inaan laba salaadood oo farale aan hal tayamum lagu tukan karin misale markuu salaada hore intuu doondoono uu gebagabaystuu tukado dee tii kalena markaa waxaa la leeyahy isna waxa raadiyo markaa dalabkaa khafiifka ah ee uu biyaha raadinayo soo kala dhex gelayaana waxba ma yeelayo maxaa yeelay waxay leeyihin dalabkaa fududi min maslaxati salaa salaada danaheedu ka mid yahay wuxuu shabahaa uu la mid yahay markaa aqiimidii salaada la aqiimayo kale isagaaba ka awlaysan bay leeyihiin tan shardi ayuu yahay iqaamadu laakiin shardi maaha markaa dee dalaba khafiifa ayaanu ina yidhi haddii uu dalabku dee dheeraado wax waa yeelayaa marka hadalkaa walaa yaduru takhallulu talabin khafiifin sheekh kamid ah culamada shaaficiyada ayaa wuxuu leeyahy laa yajuuzu liannahu yaxtaaju ila dalab ma banaano oo dalab buu u baahanaya iyo doondoon markaasuu leeyahay walaa yaduru takhallulu alaabin khafiifin soo kala dhexgalka uu soo kala dhexgeli labada salaadood doonidaa yari waxama yeelayso cala saxiixi baynu nidhi muqaabilka saxiixaasi wuxuu leeya yaduru waa lituuli lfasli bihi baynahuma waxa dheeraanaya buu leeyahay fasliga lagu kala saaray labada salaadood doonitaanka ayaa dheeraanaya oo ma banaana walow jamaca hadduu jamciyo uma calima dabeedna uu ogaado tarka rugnin rugni inuu ka tegay min aluulaa tii horaa batalataa labadoodi waa guraya wa yuciidu uma waa soo celinaya jaamican xaala kowni jaamican uyama jamcinaya aw min athaaniyati ama ta labaad inuu ka tegay rugni ayuu ogaaday wa adeegee fain lam yatuli lfaslu haddaanu waxa kala saaray dheeraanin tadaaraka wayse soo haleeshinayo wa ilaa haddii kale fa baatilatun baatilo ayay noqonaysaa walow jahila hadduu ka jaahil noqdana acaadahumaa labadoodaba wuu soo celinaya liwaqtiyihimaa labadooda waqti ayuu mid walba soo celinaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu jamciyo laba salaadood kadib intuu ka faaruqay baa wuxuu ogaaday hal rugni oo ragcad salaaddii hore ah inuu ka tegey hal rugni oo ragca salaaddii hore ah labadan salaadood jamciye tii hore ayuu ogaaday rugni inuu ka tegey labadoodiiba waa burayaan ta hore waxay ku buraysaa rugnigaa uu ka tegey oo waana jamcu taqdiim dee in la soo haleeshiiyaana ou hadda uu sameeyaana suurtagal maaho dee salaad baaba ka dambayso fasligii baa dheeraaday ta labaadna waa buraysaa ayana waxay u buraysaa lifaqdi tartiib tartiibtii oo la waayey ila waxayd salaadan kale inay ka horeyso salaadii horena sharci ahaan ugama horeyso dee waa tan burtay mar hadday saa noqotay wayuciiduma jaamican wuu soo celinaya markaa hadduu waktigii waasic yahay isagoo jamcinaya ayuu haddana labadoodiiba soo celinaya ama wuu aaday ka labaad wuxuu ogaaday inuu ka tegey rugni ka labaada haddii aan fasligu dheeraan buu leeyahay waxaan kala saaray haddaanu dheerayn oo masalan dee intanu ima ka sii baxsanaa ee ayaan dheerayn tadaaraka way soo haleeshinaya marka rugniguu ka tegey labadii salaadoodbana waxay ku tegayaan cala sixa ansixid wailaa haddii kaluu dheeraado oo fasligii dheera fa baatilatun ta labaad baatilo ayay noqonaysaa maxaa yeelay muwaalaadkii ayuu ka tegey dee baatila ayaa markaas soo kala dhex gashay ile waa tan salaad baatilaa baa ku jirte waxaa waajiba markaa in waktigeeda ayada uu tukado oo waktigeedii uu dib dhigo haddii uu ka jaahil noqdo kanuu ka tegay inuu tii hore yahay iyo inuu tii labaad yahay labadoodaba waa soo celinayaa mid walba waktigeedii ayuu tukanayaa maxayla waxa suurtagala dee inuu tii hore yahay ayaa suurtagala jamcu taqdiimkina waxaa diihi waxaa suurtagala inuu talabaad ka ahaaday dabeedna fasligii ayaa dheeraanaya markaa labadoodii wakti ayuunbuu kala tukanaya taakhiir laakiin waa isaga bannaan yahay wa idaa akhara aluulaa ta hore markuu dib dhigo lam yajibu tartiibu tartiibnimo waajibiyo walmuwaalaatu xidhaydhin iyo wa niyatljamci niyatljamci toon cala saxiixi saxiix haddaan qabano wayajibu waxaa waajiba kownu taakhiiri inuu biniyati ljamci uu yahay wailaa haddii kale fayacsi waa caasigaroobaya wa takuunu qadaa'an salaadiina qadaa ayay noqonaysaa waxau leeyahay sheekhu haddii uu dib dhigo salaadii hore waktiga talabaad u dibge jamcu taakhiir buu sameeyey ka horna waxaa jamcu taqdiim ma waajibaya tartiib la kala tartiibiyaa oo cishaayi buu iska tukan karaa isagoon weli maqribkii tukan duhur buu casar buu iska tukan karaa isagoon weli tukan duhurkii muwaalaad iyo xidhiidhina waajib maaha niyatljamcina ta orayn niyeena waajib maaha cala saxiixi oo waxay leeyihiin saddexda masaleba saxiix uu yaalaayeen xagga tartiib la-aanta dee waktiga waxale bay leeyihiin salaada labaad markaa dee waxba taabica laga dhigi maayo xagga muwaalaadka la-aantiisana waxay leeyihiin dee waa tii hore waktigeedii markuu baxay waktigeedii asliga ahaa markuu baxay ayaa waxay shabbahday salaad faa'ita ah oo dee aan loo aadaamahayn marka muwaalaadkeeduna ma waajibin niyaduna kadalik waa saas ilegoo dee waa tan laba soo dibdhigay muqaabilu saxiixu isagu wuxuu leeyahay waa waajibayaan saddexdaasiba kamaa fii jamci taqdiim si jamcu taqdiimkuwa u ahaa iyo waajibayna waa inuu kala tartiibiyaa waana inuu muwaalaadku sameeyaa u xidhiidhiyaa waana inuu niyeeya waxaase waajiba buu yidhi oo shuruud noqonaya kownu taakhiiri biniyati ljamci waa in dibdhigiddaa salaada aad dibdhigtay duhur ama maqrib eed u dibdhigtay waktiga tahay biniyati ljamci waa inaad niyeysaa jamac inaad salaada kale la jamcinayso intaa waktigeedii hore aanu bixin wa ilaa haddii kale oo aanu niyaddaa samaynin ee wuu iska dibdhigay niyo la-aan fayacsi qofkii markaa waa caasigaroobaya macsi ayuu sameeyey wa takuunu qadaa'an qadana way noqonaysaa maxaa yeelay dee waktigeediiba wuxuu ka qaali noqday ficil iyo casmi labadaba ficilna kulamu imano salaaddii dhexdiisi kumuu tukan casmi iyo niyo u goostay inuu dibdhigana kulamu iman walow jamaca hadduu jamciyo taqdiiman jamcu taqdiim fasaara bayna asalaatayni labada salaad dhexa muqiiman uu noqdo mid negi batala aljamcu jamci waa buraya wa fi thaaniyati iyo wa bacdaha talabaad iyo wixii kasii dambeeya laa yabtulu fi lasax asax haddaan qabana ma burayo aw taakhiiran buu niyeey jamciye faaqama bacda firaaqihimaa intuu ka faaruqay dabadeed ayuu nagaada lam yu'ahir ma raadaynayo wa qablahu hortiina yajcalu lulaata hore qadaa'an buu ka yeelaya wuxuu ihi sheekhu haddii uu jamciyo jamcu taqdiim ayuu jamciyey tii hore ayuu tii waktigeedii isagoo jamc niyeysan dabeedna labadii salaadood salaadii hore ayuu jamci niyeeyey labadii salaadood dhexdoodu dabeedna nagaaday ama tii hore ayuu nagaaday muqiim buu noqday wuu niyeeyey ama dee doontii uu la socday baa gaadhayba meeshii uu doonayay batala aljamcu jamci waa buray sababkiisii ayaa meesha ka baxay waxaa waajiba salaada labaad in loo dibdhigo waktigeedii amaa tii hore miya iyadu kuma raadoobayso nagaadiga leanna waktigeedii baa iyada la tukanayo dee jooga jamaca uu ka cabiray ine tasaahul baa iskaga sugan ile mabuu jamcinine isagoo niyeysan jamcun baa looga jeeda hadduu doono inuu jamciyo taqdiim wafi athaaniyati wa bacdaha haddii uu nagaado salaada labaad iyo salaada labaad dabadeed ayuu nigaa nagaaday muqiim noqday laa yabtulu fil asaxi asax haddaan qabana ma burayo maxaa yeelay markuu dee dabadeed naga markuu dhexdeeda nagaaday waxay guntantay iyadoon cudurdaarka suulin marka dabadeed uu nagaadana dee waxay dhammaatay salaadii iyadoon cudurdaarkii suulin taanigu wuxuu leeyahay yabtulu waa burayaa buu leeyahay qasriga ayaan uga qiyaasanayna waa buraya ama wuxuu jamciyey jamcu taakhiir jamcu taakhiir ayuu sameeyey markaasaa wuxuu nagaaday bacda firaaqina intuu labadoodiiba ka faaruqay ayuu nagaaday lam yu'asir kaasi ma raadaynayo maxay ruksadii dee waxay dhammaystirantay talabaad waktigeeda wa qablahu intaanu ka faaruqin hadduu nagaado labadii salo intaanu ka faaruqin hadduu nagaado salaada hore wuxuu ka yeelayaa qadaan qada ayuu ka yeelayaa maxaa yeelay dee salaadaa hore taabicbay talabaad u ahayd xagga addaha yani iyo ku gudashada cudurka loo gudanayo waana suulay iyadoon dhammaanin marka taa hore waxay noqonaysaa qada wayajuus waxa bannaan aljamcu jamcin ayaa bannaan bilmatari roob dartii loo jamciyo taqdiiman jamcu taqdiimna loogu jamciyo waljadiidu jadiidna waxa weeye mancuhu diididiisa iyo inaan la ogolayn taakhiiran jamcu taakhiir inaan la ogolayn wa shardu taqdiimi haddaba taqdiimka shardigiisu waxa weeye wujuuduhu roobkii inuu joogo awalahumaa labadaba horaantooda wal asaxu asaxna waxa weeye ishtiraatuhu in la shardinayo cinda salaami luulaata hore markuu ka salaam naqsanayo inuu roobkii joogo wathalju barafkii iyo walbaradu isna waa nooc barafka ka mida une kamatarin roob bay la mid yihiin in daabaha hadday dhalaalaan wal adharu atharna waxa weeye takhsiisu ruksati in ruksada lagu gaar yeelayo bilmusallii kii ku tukanaya jamaacatan bimasjidin fii masjidin weliba masaajidna ay isku jamacsanayeen baciidin oo fog oo yata-adaa u ku dhibaatoonaya weliba bilmatari roobka fii ariiqihi waddadiisa iyo meelaha uu marayo waxa u leeyahay sheekhu waxa bannaan aljamcu bilmatar taqdiiman inuu sameeyo jamc roob aawadii walow qofku muqiimba ha ahaado ha nagaadee waxa u bannaan inuu laba salaadood jamciyo roob dartii waana taqdiim ayaa bannaan horumarin in lasoo horumariyo cishaayigii oo maqribka lala tukado jadiidna waxa weeye in aan la ogolayn mar haddii roob ay tahay in taakhiir la sameeya hayle wuxuu leeyahay dee inuu roobku daa'imayo yacni daa'imidda roobka iyo joogidiisu dee qofkan ayada wuxuu awooddiisa uu leeyahay maaha waa iska go'i karaa dabeedna waxaa dhahaysa in laga bixiyo